degmada afgoye weliba ku midataa deegaanada usamaro webiga shabeelle dhulka deegaankaasi ee koonbadan beera inkastoo weli roobka sifaylan inquban weliba haddana degmada afgooye hakafada ayhana ku mid ee xaafadoosha webiga shabeelle kaasoo usawada biyo badan saas daraadee weliba usa saameeyay dadka deegaanka sida beeraleyda ganacsatada ardaydii qaybo shalduban ee bulshada waxaana ku mid a bulshada ka nool degmada afgooye iyo deegaanada hoosgoyow yaa weliba iyo ku warbiyana sada usaan saamay fatahaada usa saamay webiga meeshaan si habeen u joognay unay biyi nagu soo yaaceen waa reereeba tagin waa naga tan badiyeen xoogaha subaxda iyo wixii waa iskugu tagnay wixii ciidan oo meeshaan joogay dadkii waa naga tan badiyeen wixii oo noogu yeelo nolol ahay oon guri ahay hoyidkayn waxayna dhan waa naga tan badiyeen hadda duur oo meelahaas aan aan iskaga hoydo haynaa aada fasaada waaba biyihii oo sanadkii waaba kasoo hormareenba buurtiis biyaha haddii fasaa'id soo noqdaana ma og tahay midka ma rabaane ma og tahay biyaha tankooda soo kori marka siin u joogno maalin iyo habeen siin u reereebayn waa naga tanbadiyeen habeenayna soo galeen waxay alaabtahayna meesha uu soo cararna wixii aan soo gacanta kusoo qaadan karana la soo qaadan annaguna abood mahayna alaabtahayna wax alle wixiin laheen madharow waa jiifow hoyidkiiow ma badarkiina cunayniyow meesha uu soo cararna naftaa la soo cararna biyaha aboodoodaa badan biyaha aboodoodaa aad u tan badan markii hadda inta la dhisaayo waa la dhisi haydaa dhisti biyaha markaas waa yaraayeen xoogaa waa yaraayeen mogta hadda tantooda aad u soo badatay aad iyo aad dhibaato xoog lahay nagu haayaan fasalkaan laba waaye markii hore aad iyo aad dhibaatada xoogle guryaha hataa waa tageen meeshaas waxaan ilaaha badbaada leh waxaan aaga badbaaday inaan ma aragtiyo inaan inta laba kaari ka ara ku shubo badbaadadaasaan hadda tan taasaan ku soo gaaray haddana hadday soo bataan ilaaha ogsay noqon doonaan waayo sababto hadday soo bataan waxaa waaye tiiteeda inay qabsan doonto dis ilaahay karaala noqdo waayo dhibaatadaasaan meesha aan ugu jirnaa dhibkaasaan qabnaa guryaha guryahaan waa laga baxay marka hore waa laga baxay waa la degan waa biya galee kaas kale sidiisa aniga caradaasaa ii walaalbaxday alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaaha ii walaalbaxay marka dhibaatadaasaan qabnaa haddii wax nala qaban karo maya maya dhimasho ma jirto dhimasha ma jirto alxamdulila rabbilcaalamiin laakiin guryahaa laga wada baxay guryaha qaad waa laga baxay dadka iskuullada gurya masaajid meehaas ku yaalo ilaa biyaha ku go-aan lagama tukan ileen masaajidka dhammaantiisaaba biyo saameeya markii biyaha ay baxeen waxaa dadka ay ku qabsa danta in ma artayo shaqo lagu noqdo ileen mutneelihii wixii dhan ayaa qarimawaamuha arrimahaasaa dhaceen dhibaatadaasaa jirto biyahaan waxaasay nagu hayaan marka insha allah haddaad wax noo qabansa ilaaha wax qaban karo ilaaha wax qaban karo haddii idin wax qaban kartiin bini aadanaad tihiin idinkana waxaad nala qabanaysa nala qabtaa intaasaan rabnaa bas bulshada qaar ee ka nool xaafado degmada afgooye oo saamay fataadu webiga shabeelle yaa ku barakaceen xaafadoosho